arrin kale haddaan wax kaa weydiiyo ku saabsan weerarkii dhacay maalintii isniintii ee diyaaradaha dagaalku ee maraykanku ay ku qaadeen dobley arrintaa maxaa kala socoteen ra-iisal wasaare
arrintaas ayadaa waktiga wixii laga dhiiray waa laga yiray marka waana laga yimid waktigeedii
laakiin dadka faraha badan ee mudaharaadka ka dhigay magaalada doble ee weerarkaa ka soo horjeeday iyo kuwa la bakaanahay dhibaata naga soo gaadhaeyo haddaad dawladdiitiin idinku maxaa ku odhanaysaan
cabdisalaam muxuu ahaay waxaan filayaa maraykanka ayaga inay ka hadleen wixii ay muxuu ahaay halkaa ka dhacay annagana hade haddii wixii mataqaanaa yani muxuu ahay dad dambiilayaal ah ee haddeer haddii baadigoobkooda iyo difaacooda kolley waxa waaye horaa looga hadlay marka hadaladii hore un qaata waana mahadsan tahay cabdisalaam